qaranka qaranka ha laga soo fujiyo cid lagu eedayn karo ama madaxweyne ha ahaato ama gole fulin ha ahaato ama yariisow iyo haddii ilaahay kuroyaay ragga la shaqaynaya la magacaabay ha ahaato ma jirto sababto waxaa weeye waaqacaas meesha dhigay waaqac weeye waaqacaasna cid ka doodi kartaa ma jirto meesha fartu ka qurusan tahay dadku aysan fahmaynin ee aysan aadaynin ee cabshadooda aysan geenaynin waa baarlamaanka weyn baarlamaanka waxaana ag yaalaan baarlamaanka ha laga soo fujiyo sharciyada ay baasinayaan ha kasoo mid dhigaan ha soo ha kasoo shaqeeyaan gobolka banaadir maqaamkiisii waa kaas halkaasuu naga marayaa waa naga diyaar sidaas iyo sidaas iyo sidaasaan u dhignay ha yidhaahdaan markaas cidda diidda hala arko laakiin dawladaa jirta baarlamaanaa jira dastuur laysu loo ogolaaday iyo nidaam afar madaxweyne marayaa jira marka federaalka marka la keenay ilaa hadda afar madaxweynaan maraynaa mar annaga madaxweynihii afaraad maxamed cabdullahi afar maajime hadda lagu eedeynayaa inuu inuu inuu gobolka banaadir maamul u diiday shalay cabdullahi yuusufaa joogay tii ka dambeysay shariifaa joogay tii ka isku xigtay waxaa joogay haddii ilaahay guuruu yahay xasan sheekh oo weliba halkan u dhashay dadka halkan hadda odayaashaa sheegaysa la dhasho walaalaa laguma eedeyn karo wax lagu eedeyn karo maaha marka maxamed cabdullahi farmaanjana wax uu eed ku leeyahay maaha xukuumadda maanta jirta waxay eed ku leedahana maaha baarlamaankaa laga rabaa arrinkan haddii labadii saddexdii baarlamaan oo ka gaabiyeen baarlamaankan maanta joogay afaraad yaa laga rabaa inuu arrinkan meel marsiiyo oo dadkan kala saaro